bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenimo idaacadda daysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha dagaalka al-shabaab lagula jiro halka uu maraya weliba amniga iyo siyaasadda dalka howlgalka dhanaha dagaalamayaasha al-shabaab ayaa laga furiyay degaan hoos yimaadaha degmada waluweyn ee gobolka shabeellaha hoose wasiirka ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya ayaa ankara uga qayb galaya shirka waddamada ganacsiga afrika iyo turkiga dowladda soomaaliya ciidankeeda ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan qaybo ka mid ah degaano hoos yimaadaha gobolka shabeellaha dhexe akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan xamaas oo ka biyadiiday go'aanka israa'iil ahaa in shacabku ay ka baxaan magaalada gaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
taasi qodobadii wararka ay ahayn kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad ka jeediyey masaajidka madaxtooyada kadib markii salaada jimcaha wuxuuna si qoto dheer uga hadlay dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab arrimaha amniga iyo siyaasadda ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhibaatada haysata sidoo kale shacabka reer falastiin isagoona xusay dhibaatadaasi taas lamid ay hayaan ay shacabka soomaaliyeed ay haysato wuxuuna madaxweynuhu ku dheeraaday naqdinta falcilinta guraacan ee dagaalamayaasha al-shabaab sida uu sheegay isagoo muujiyey rajo weyn inuu ka qabo inuu dowladdu uu hogaamiyo ay soo afjari doonto dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab waxaan ku jirna ayuu yihi madaxweynuhu dagaal haddii maalin aan ku guuldarraysano macnaheedu ma aha inayna dagaalka ku jabnay oo aan guuldaraysanay waxaana sidoo kale uu sheegay ciidanka dowladdu ay diyaar u yihiin inay bilaabaan wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay arrimaha amniga ee siyaasadda dalka waxaana sidoo kale daha u ka rogay in amniga guud ee dalka uu soo hagaagsan markaana ay qaadi doonaan tallaabo wax looga qabanayo amni darada qeybo ka mid a dalka siyaasaddana waxa sidoo kale uu sheegay in isagu dowladdiisa wax badan ay ka qaban doonto madaxweyne xasan sheekh maxamuud arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khudbadii jimcada intii uu khadiibku noo noo akhriyey ayay noo tahay dadkaas walaalaha ee la sheegay dhibaatadaas haysataahi naguma cusba haddee awalna waan la xanuunsan jirnay haddana sidoo kale aan ula xanuunsanaynaa laakiin annaguna sida uu sheikhuba isu barbar dhigay mid aan taas aan ka yarayn oo noo gaara ayaana haysata adduunyaduna qarniga kob iyo labaatanaad adduunyo maslaxadeed ayay iska noqotay oo annaga la sidayna waxaan xaq ugu lahayn ummado badan oo muslimiin ah in ay qadiyadan khawaarijta oo dadka muslimiinta iyo dadka caalamka oo dhan u ah maxaanku ihahdaa cadowga in nalaga anala garb istaagay ahayd qaar badan oo kamida waa nala garb istaagay dabcan laakiin sidii haddana ay u dhammaystirnayd ma dhaano intaas kadib laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay annagaa iskale wiilashu annaga inaga soo dhex baxeen khawaarijta ah dhulka annaga ayay joogaan marka annagaa mas-uuliyadda koobaad ay naga saaran tahay inaan xallinno waa ku baaqnay intaasoo jeer inaan si nabad aan ku xallinno oo ay isbedelaan ka tanasulaan fikirka qalloocan ku soo noqdaan ummadooda laakiin ilaa iyo hadda inta badan weli baaqeenna salmiga nabadda ah dhaga laab u dulaala kuma dhicin waa rajaynaynaa mustaqbalka inay ku dhacaan u seexan mayna meel ilaahay soo hanuuniya intaan dhahno u seexan mayna meel ilaahay soo hanuuniyaan lena waana iska dhicinayna haddii alla yiraa waana waxa aan ku jirno waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego shacabka soomaaliyeed meel kastoo au joogo gaar ahaan kuwooda guriga ku nool ee degaanadu ay nimankan ku habsadeen muddada dheer ku nool ayaa runtii aada iyo aada door aan lasoo koobi karin ka qaatay in ay iska kiciyaan sidaan hore u sheegay kalluunku wuxuu ku noolyaha biyaha haddii barkada kalluunka uu ku noolyaha biyaha biyaha laga daadiya ka dhammaadaan kalluunku ma noolaan karo argagixisada iyo khawaarijta waxa ay ku dhex nool yihiin oo biyahoodii ay ku dhex dabaalanayeen ah waa shacabka soomaaliyeed maantana ilaahay mahaddi shacabkii soomaaliyeed waa arkeen nimankaani niman la sii xambaarsanaa kara inaanay ahayn waana ka hor yimaadeen waana diideen wixii ay kusoo jireen lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay sidaas daraaddeed ciidanka dowladda soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka degmada walaweyn ayaa waxa ay howlgallo ay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahinaya
koonfur galbeed ha noolaad soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato koonfur galbeed ha noolaato ciidamada dib u xuraynta gobolka shabeellada hoose qaybtooda degmada walaweyn ayaa maanta howlgal qorshaysan waxa ay ka sameeyeen deegaano koonfurta iyo galbeedka ka xiga deegaan weynaha iyo aqbari weyne oo ka mid ah deegaanada laga xukumo degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose howlgalkan maanta waxaa hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada maamulka degmada walaweyn maxamed xaaji mukhtaar gacmo dheere iyo taliyaha ciidanka daraawiishta degmada waxaana ciidanka howlgalkan maanta ay ku gaareen deegaanada kale ah dabridka mooragalola mooramuumay dhilmaanyoole iyo deegaano kale oo galbeedka ka xiga degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay taliyaha ciidanka daraawiishta degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose cali juub falaane inini anaad miiri nimankaas roogaan geeg oo ati taarigda tumila madabati tumalaad lagubilaawo ini miir kastiyo roogaan unakaseena geeki hor wala haytay ini un miir ugomle difaaca galmafidana kasugaani hati markun uni weerar e saasartiye wala iska wa igiriyaanana ini un dagaal injiinaan oo diyaar garoowahaynaan miir alaa miir khawaarijkala soogto una lutaan ankasadanaan mida kale askara etiin miyihiini qabiil miyihiini maxaa reer hebel degan degmada walaweyn iyo guud ahaan koonfur galbeed degan waliningata isku mid iningata laankii odowkaan odowkaanu laankii shacbe odowkaan ahaynana shacabkaan uun waylan baarina iyo oo awaamiirta madaxda una fuliyaan wayla fadeey dhindhaga nuglaada amarka la siyow iyo hoogalka la dhaalow wayla fadeey dhindhaga nuglaada maxamed xaaji mukhtaar gacmo dheere gudoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada walaweyn oo ciidankan la hadlay ayaa dhankiisa ku bogaadiyey inay halkan u joogaan inay fuliyaan abaamiirta madaxweyne cabdilcasiis iyo madaxweynaha dowladda federaalka ee ku aadan in dadka deegaanku ay ka qayb qaataan dib u xuraynta deegaanadooda waxaan rabnaa maanta laga bilaabo ciidankan oo dib u xuraynta ka shaqaynaya iyo ciidamada daraawiishta degmada walaweyn iyo gobolkan shabeellada hoose inay wada shaqeeyaan ciidankan meeshan taagan iyo kuwa had naga maqan waxaa la rabaa inay maanta laga bilaabo sidii dalka dhan ugu socdo madaxweynaha jamhuuriyadda hore ugu dhawaaqay oo xoreyntan dalka maanta ay meel kasta ka socoto cadowgan soomaaliya haysto oo meel kasta maanta dadku dhibaateeyey oo baarihii laga falan waayey xoolihii maxaa yidhahda laga dhaqan waayey noloshii bini'aadamka dadku u diiday in maanta dagaalkiisa si dhab ah loo galo loona waajaho midda kale waxaan u malaynaa dagaalkan maanta wuxuu maraa wejigiisa labaad oo koonfur galbeed maanta loogu dhawaaqay maalmahan buu socday abaawilku meel kasta uu ka socdo gobolka shabeellada hoosan uu ka mid yahay koonfur galbeed dagaalkana ee maanta si wada jir ah ee loo geli doono si gaar ahaan maadaama anagu ilaahay namkaniyo gobolkan shabeellada hoose waxaan rabaa hal fariinna inaan u daro guud ahaan gobolka degmooyinkiisa kale degmada weliba waxaan u malaynaa in ay degmada qoryooley iyo afgooy iyo buurhakaba buluburd jowhar shiiklow intaas degmo walaweyn ay xuduud leedahay oo maanta qorigan awoodtay cadowga awoodtay dad shacab aa ku dhibaataysid mas-uuliyadda waxaa qaadaya qofka qorigaas horta dhibaatada geystaa qaadanaya waxaan u digaynaa askarta meel kasta ay joogaan howlgalka markii lagu jiro in dadka shacabka loo dhimriyo qof kasta oo nimankan shabaabka ah ama u shaqaynaya ama ayaga la jarana ee isku si maxay dhahdaa ay loola dagaalamo haddii leedaalkana waa laga guulaysanaa waddankaana waa xorooba shak kuma jiro howlgalkaana soo u bilowday waaye koonfur galbeedna maxay dhahdaa waa ka bilowday waxaan rabnaa inaan toos meel kastoo ay joogaan inaan ugu tagno god kastoo ay galaan aan la galno naftaanna maalintii ilaahay ugu talgalay ba'aysaa ay dhimanaysaa ilaahay idankiisa waana guulaysanaynaa anagaana xaq ku taagan baaq u sii diraa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha koonfur galbeed taliya xooga dalka wasiirka amniga koonfur galbeed iyo cid kasta oo khusaysa oo arrimahan horeyn u ballan qaadeen in ciidamada laga soo warqabo guddoomiyaha gobolka shabeelle hoose cid iyo maamulka degmada walaweyn inay maxay dhahda ay ciidankan garab istaagaan hadday ahaan lahayd saanadii iyo hungurigoodii iyo wax kastoo ay u baahan yihiin idinkan waxaa idinka rabaa inay u diyaargaroodaan naftiina inaad ku shu- u shubtaan inaad dad kale gadaashiin ay noolaadaan insha allahu tacaala maxaan isku ognahay sacaddan laga bilaabo soomaaliya xor ah koonfur galbeed xor ah soomaaliya xor ah koonfur galbeed xor ah ilaahay idinkiisa waanu guulaysanaynaa Eh, howlgalkan waa soconaa ibraahiim maxamed meyow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose
dowladda soomaaliya ayaa ka qaybgelaysa kulanka wasiirada ganacsiga afrika iyo turkiga wasiirka ganacsiga ee warshadaha xukuumadda soomaaliya jibriil cabdirashiid ayaa waxa uu wafdi hogaaminaya wadanka turkiga ay qaybgalayaan shirkii madasha ganacsiga ee turkiga ee afrika wuxuuna halkaasi kulan gaara kula qaatay dhigiisa dalka turkiga mudane brofeor dcr axmed olaat oo ay ka wada hadleen xiriirka ganacsiya xoojinta labada wadan labada dhinac dowladaha ee turkiga iyo soomaaliya ayaa sidoo kale falanqeeyay dhammaystirka heshiiska iskaashi ee ganacsiga dhaqaalaha ee soomaaliya iyo turkiga ee marka lasoo gaaba loo yaqaan teeba kaasi oo maraya heer gabagaba ah sida wasiirka ganacsigu sheegay sidoo kalena muhiim u ah horumarka dhaqaalaha labada wadan waxaana ay soomaaliya diyaar u tahay uu wasiirka soo dhoweynta maalgashayaasha iyo ganacsatada labada dhinac ee maalgashi ku sameeyaan dalalka soomaaliya iyo turkiga kulankan ay soo qabanqaabisay dowladda dalka turkiya ay ka qaybgaleen in badan oo ka mid ah wasiirada ganacsiga ee dalalka afrika loogana hadlayay arrimaha ganacsiga ee turkiga ay wada wadaagaan ayaa waxaa sidoo kale khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan oo sheegay loo baahan yahay in afrika ay qeybi ka noqoto mashaariicda ay doonayso dowladiisa inay ka fuliso qeybo ka mid ah dalalka qaaradda afrika halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaen oo idaacadda dalsan baaraadka dibaddan ururka xamaas ayaa ka biyadiideen shacabku inay ka baxaan magaalada khaza dowladaha ay ka mid yihiin sacuudi arabiya masar qatar iyo wadamo fara badan ayaa sheegay in haddii shacabka reer falastiin ay banneeyaan magaalada qudus ay noqonayso inay si dhib leh ugu soo laabtaan shacabka waxaana shacabku ay sheegeen in meeshaasi ay sii deganaadaan taatan ay caqabad ku noqonayso ciidanka yuhuudda oo iyagu sheegay in dagaal lugta ah ay ku qaadi doonaan magaalada khaza in ka badan kumanaan kun oo ururada kataa'ib khaza shuhada al aqsa iyo weliba kuwo kale oo ka tirsan ururka xamaas ayaa u diyaargaroobay gulufkan dhinaca lugta ah ee ciidamada yuhuudda ay ku soo qaadi doonaan magaalada khaza waxaa la sheegay in dadka inta badan ay ka biyadiideen in magaalada ay ka qaxaan haddii ay ka tagaan magaaladaasi ay noqon doonto goob aan dib loogu soo noqon warka habeennimo oo idaacad dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel